Sargaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska dowladda federaalk ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Cali Sheekh Nuur Axmed Jabane oo loo aqoon jiray Cali Bacaad, ahaana gaanshaanle sare oo ka tirsan ciidanka booliska dowladda federaalka, ayaa shalay ku geeriyooday cisbitaalka Digfaar ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sargaalkan ka tirsan dowladda federaalka ayaa la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay uu la ildarnaa xanuun ka hayay dhanka wadnaha, kaasoo ugu dambeyn sabab u noqday dhimashadiisa. sida aan ka soo xiganay mid ka mid ah ehelkiisa ninkan wuxuu ku dhashay deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuuna ahaa nin da' ah oo tintiisu caddaatay islamarkaana ku jiray ciidanka dowladda federaalka in muddo ah dowladda federaalk ayaa waxaa horay sidan oo kale ugu geeriyooday saraakiil badan kuwaas oo qaarkood ay dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab